بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله نحن كل حشني قصة يوسف عليه السلام casharkan waa casharka soddon iyo sideed waxaana ku sharaxaynaa qodobka sagaalaatanaad marxaladii saddexaad oo ugu dambeysay qodobkan waxa uu odhanayaa oo ka hadlayaa wafaatu yacquub calayhi salaam wa wasiyatuhu libaniihi nabiyullaahi yacquub calayhi salaam waa inagii casharadii hore kusoo aragnay in la keenay masar oo uu masar yimid yuusufna soo dhoweeyey halkaa wanaag iyo farxad oo waxa weeye ay isugu yimaadeen awlaadu yacquub iyo duriyaddiisii iyo kulli halkaas ay masar joogeen oo la yidhi masar jooga idinkoo aamina inshaa allahu aaminiin waatii halkaa masar marka la joogay waxay leeyihiin culummadu markaa nabiyullaahi yacquub taariikhda waxay ku keenayaan ilaa toddoba iyo toban sano ayay leeyihiin maaragtay maxamed ibnu isxaaq iyo taariikhu laakiin aayad iyo xadiid looma hayo ee uma taariikh waxay leeyihiin ilaa toddoba iyo toban sana buu sii joogay oo halkaa yuusuf iyo reerkii iyo dadkii o dhan halkaa wada joogeen ilaahay caafimaad siiyo indhihiis uu soo celiyey nin waayeelana waa yahay markii dambe ayaa marka geeridii baa timid oo wafaatu yacquub ayaa timid markaa nabiyullaahi yacquub marka markuu dhimanayay laba arrimood ayuu ka dardaarmay ile geerida waa xaq oo qof walba waa dhimanaya kullu nafsin daa'iqatulmowt laba arrimood ayuu ka dardaarmay marka nabiyullaahi yacquub midi waa mid isaga khusaysa oo waa meesha lagu xabaalayo oo qabrigiisu noqonayo wuu ka dardaarmay oo waxay leeyihiin ahlu taariikhu nabiyullaahi yacquub sida ibnu kathiir iyo soo guurinayaan nabiyullaahi yacquub yuusuf buu la dardaarmay iyo awlaaddiisii waxa uu ku yidhi haddii aan dhinto yaan la igu xabaalin halkan ardu masar eewaxaa laygu xabaala buu yidhi meeshii aabbahay isxaaq iyo awowgay ibraahim ku xabaalaayeen waa beledkan hadda la yidhaahdo beledul khaliil oo falastiin ka tirsan qisatu ibraahimna aynu ku soo marnay iyo qisatu isxaaq inay halkaa ku wada xabaalan yihiin oo waxaynu horey usoo sheegnay ibnu kathiir inoo caddeeyey nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi isxaaq iyo nebiyullaahi yacquub inayba isku meel ku xabaalan yihiin oo macruuf yahay qabrigo qabuurahoodii la yaqaano oo meesha beledul khaliil hadda la yidhaahdo oo caamka magaalo weyn noqotay halkaa ayay ku xawaalan yihiin waa meeshay deganaayeen marka uu degaankooda ahaa waa beytulmaqdis agteeda halkaas ayay marka ku xawaalan yihiin marka yacquubna masar buu ku dhintay waa meel aada u kala fog wuxuu yidhi marka halkaas igu xabaala oo halkaan yaan la igu xabaalin taa waa dardaaran uu siiyey waxay yidhahdeen marka culammadu markuu dhintay ayay waxa weeye intay diyaariyeen oo waxyaalahan la marmariyo qofku markuu dhinto waxaa jira waxyaalahan la marmariyo oo qofkii qalalayo aan qurmaynin oo waxa weeye isbedelaynin oo dawooyin oo la mariyo waxaan hadda isbitaalada iyo ay isticmaalaan qofka markii muddo la haynayo ayaa la marmariyey geede iyo waxaa waa la qaaday marka yuusuf iyo walaalihiisaa qaaday halkaasaa la geeyey halkaasaa lagu xabaalay qabrigiisuna waa meesha weeye oo isku meel bay ku xabaalan yihiin isaga iyo aabihii iyo awowgiiba halkaasay ku xabaalan yihiin beledulkhaliil taas marka waa arrin macruufa oo taariikhda ku sugan qabuurahoodiina waa la yaqaanaa bay yidhahdeen culammadu sida ibnu kathiir caddeeyey taa marka waa wafaadkiisii ama da-dee buu jiray markaa uu dhimanayay waalcilmu cinda allah wax taariikha looma hayo oo xadiid iyo aayad iyo wax sugaya lama hayo qaarba da- bay sheegayaan waalcilmu cinda allah amaa muxuu kula dardaarmay xagga awlaadiisa xagga diinta horey waynu ugu soo marnay markaynu ka hadlaynay qisatu ibraahim allah subxaana wa tacaala fii suurati albaqara waxa uu ku yidhi waman yarqabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsah walaqad istafaynaahu fi ddunyaa wa inahu fi laakhirati la min asaalixiin yaa ka jeensanayo nacaya raqiba can hadday ka daba dhacdo waa nicitaan macnaha qofka nacaya diintii nebi ibraahim waayo ilaa mid caqli aan lahayn oo safiiha mooye haa ilaahay baana doortay walaqad istafeynaahu fi dunya winahu fi laakhirati lamin asaalixiin ilaahay baa doortay nabiyullah ibraahim id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin ilaahay baa yidhi nabiyullah ibraahim hoggaansan ilaahay waan hoggaansamay buu yidhi ilaahay baan u hoggaansamay kabacda ilaah waxau yidhi wawassaa biha ibraahiimu wayacquubu yaa baniya ina allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun wakaa dardaarankii marka nebiyullahi ibraahim iyo yacquubba awlaaddoodii waxay kula dardaarmeen ilaahay wuxuu idii dooray diin wanaagsan waa waa waa diintii nabiyullahi ibraahim diintaa wanaagsan baa ilaahay idii doorta falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinka oo muslimiina oo islaamnimadiinna ay sugan tahay maahee ha dhimanina see marka qofku u dhimanayaa isagoo islaama ma isagaa ikhtiyaar leh waxay dhahdeen culummadu macnuhu waxa weeye ay macnaha ku dheganow diintaada daqiiqad ka mida daqiiqadahaga geerida ku imaanaysaa adigoo muslima dhimo si nebiguba xadiid u yidhi calayhi salaatu wassalaam laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billaahi isaga oo ilaahay macnaha rumaysan wanaag ka malaysanaya iimaan leh qofku ha dhinto macnaha dadaal weeye oo waxa weeye inama alacmaalu bilkhawaatiim diinta ku dhaqan oo ku taagno weeye waxaad waxaad ku dhimatid baa lagugu soo saarayaa yubcathu alcabdu calaa maa maata calayhi bay nabiga calayhi salatusalaam qofka waxaa lagu soo saaraa wuxuu ku dhintay adigoo diintaadii ku taagan oo ilaashanaya oo caqiidadaada iyo diintaada ku dhaqmaya haddaa dhimatid iyadaa lagugu soo saaraya weeye taas ayaa marka macnaha loo jeeda waa halkaa wey kabacdi allah waxa uu yidhi am kuntum shuhadaa'a waa kan dardaarankii dambe oo nebiyullaahi yacquub uu dardaarmayey markuu dhimanayay am kuntum shahadaa'a id xadara yacquuba almowtu ma idinka ayaa joogay baa la yidhi waxaa lala hadlayaa yahuudi iyo kufaara quraysh am kuntum shuhadaa id xadara yacquuba almowtu id wakti xadara uu soo xaadiray yacquuba yacquub uu ku soo xaadiray almowtu ay asbaabtii geerida ay u timid oo waxa weye sakaraatulmowtkii u yimid ma idinkaa joogay id qaala libaniihi markuu caruurtiisii ku yidhi wiilashiisii maa tacbuduuna min bacdi anigu haddaan dhinto gadaalkay maxaad caabudaysaan su-aashaan weydii qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxida wa naxnu lahu muslimuun waxaannu caabudaynaa baa la yidhi allahaagii adiga ku abuurtay oo waxa weeye adigaba aad caabudaysay oo allaah ah ayaanu caabudaynaa iyo wa ilaaha aabaa'ika aabbayaashaadii kaa horreeyeyna allihii abuurtay oo caabudayeen hatuu marka horena nabiyullaahi yuusuf yidhi watabactu millata aabaa'ii ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba maa kaana lanaa an nushrika billahi min shay halkaa wataynu kusoo marnay idan waxay yidhaahdeen waxaanu caabudaynaa allihii adiga aad caabudaysay aabbayaashaana caabudi jireen aabbayaashay markaa sheegeen waxay yidhaahdeen ibraahiima wa ismaaciila waa adeerkood oo waxa weye dee waa yacquub adeerki oo ismaaciil iyo isxaaq baa wada dhashay labadaa waa ilmo ibraahim labaduna waa nebiyo waayo dee iyagana awowu u yahay waa adeer iyo aabbana waa isku mid duriyaddii nabiyullahi ibraahim weeye kulligood wa isxaaqa wa yacquub kulli baan caabudaynaa aabaaka ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq saddexdaasi waxay caabudayeen adna aad caabudaysay ayaannu caabudaynaa ilaahan waaxida si aan ilaahyo badan loogu malayn ayay yidhaahdeen ilaahan waaxida hal ilaah baan caabudaynaa oo allaha wa naxnu lahu muslimuun annaguna isaga ayaannu isku dhiibnay uu hoggaansanay ilaahay markaasuu ku khatimay tilka ummatun qad khalat ummaddaasi waa umma tagtay weeye lahaa maa kasabat wixii ay shaqaysteen bay leeyihiin walakum maa kasabtum ay kuwiinna maanta noolna waxaad leedihiin waxaad shaqaysataan walaa tus'aluuna laida weydiin mayo camaa kaanuu yacmaluun waxay iyagu samayn jireen idinka laida weydiin mayo haa waa kullu nafsin bimaa kasabat rahiina qof walba wuxuu shaqaystay buu leeyahay adiga lagu weydiin mayo hebel muxuu shaqaystay aabbaha muxuu shaqaystay adiga lagu weydiin mayo aakhiro haddaa adigu hagaagtid waxa weeye dee adiga lagu weydiin mayo aabbaha sidaa nabiyullahi ibraahiimba aabbihii loo weydiinayn ila aabbihii gaal buu ahaa gaalnimu ku dhintay sanan buu caabudayey nabiyullahi ibraahimna wakaa waxa uu noqday khaliiluraxmaan idan marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa dardaarankii iyo wasiyadii nabiyullaahi yacquub waxay noqotay ilaahay in la caabudo dacwadoodii nebiyadoo dhan dacwadoodu bilowgana waa an icbudullaaha aakhirkana waxa weeye waa ilaahay keliga ha la caabudo waxa weeye dacwadoodoo dhan waa dacwatu tawxiid nebi kasta dacwadiisu waxay ka bilaabataa tawxiid waxayna ku dhammaataa tawxiid idan nebiyada oo dhan waa noocaa idan marka waxa weeye qofka muslimka inuu ku daydaa la rabaa oo waxa weeye dariiqa wanaagsan uu maro ayaa loo baahan yahay marka dardaarankaas uu dardaarmay waa dardaaran qof kasta oo muslima ilaa yowmi alqiyaama anfacaya innagana diinteenni ku sugan oo laynoogu soo guuriyey nebigana waa tii la amray an ittabic millata ibraahiima xaniifa uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa idan diinteenna iyo diintii nabi ibraahim waa isku mid diintii nabiyullaahi yacquub waa isku mid waa diimaha waa millat ibraahim ah marka waa in sidaas loogu dhaqmo oo loo qaato laakiin hadda waxaan ku dhaqmayna waa kitaabkeenna iyo sunnaha iyo wixii waafaqa oo waxa weeye markaas halkaa laynoo caddeeyey intaa marka ayaan uga gudbaynaa nabiyullaahi yacquub calayhi salaam iyo geeridiisii iyo meeshii lagu xabaalay iyo dardaarankiisii waxaan u imaanaynaa markaa geeridii yuusuf iyo waxa weeye dardaarankiisii walxamdulilah rabbilcaalamiin